qaraxa oo ahaa mid ku xidhnaa gaari uu watay sargaal ka tirsan ciidanka booliska maamulka puntland qaybta canshuuraha ee degmada gaalkacyo ayaa ka dhacay waqooyiga gaalkacyo waxaana qaraxaasi ku geeriyooday cali ibraahim cali oo ahaa sargaalkii gaariga watay taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee maamulka puntland aadan nuurqaal oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahiyey qaraxii uu ku geeriyooday cali ibraahim cali magafe waxaa kale uu sheegay in xoga ay heleen ciidanka booliska gobolka mudug ay sheegayaan inay jiraan kooxo kale oo doonaya in gaalkacyo ay ka fuliyaan qaraxyo iyo dilal ay ku sugan yihiin magaalada hase ahaatee ciidamada booliska gobolka mudug ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinaya amniga qarax baa marka dhacay nin sargaal oo gurigiisa ka soo kacay oo gaari jeesra watay ayaa la qarxiyey markuu marayo hotel kalaaxid hortiisa meel waxyar u jidha aduu soddon mitir u jidha baa qarax gaarigiisii isagoo keligi saaran lagu qarxiyey ninkaasna waa dhintay allah u naxariisto waxaan leenahay naxariistii janna allaha siiyo eheladiisa iyo ciidanka booliska iyo ummadda soomaaliyeedna sabar iyo iimaan allaha ka siiyo nimankaa sharwadayaalka ah waddanka waa ay ku jiraan sidaan xogta ku hayno iyagoo isticmaalaya sida xogta aan ku helnay qaraxyo iyo madax duubasho iyo miinooyin dhulka la dhigo intaba ayaan riboodka sirdoonka ku helaynaa haddana baaris baan ku jirnaa waxaana jecellahay meeshii ninkaa qaraxa looga soo xiray haddeer ma caddayn karna annagu in guriga sida looga soo xiray iyo in looga soo xiray xafiisku ka shaqaynayay labadaas ma caddayn karna laakiin baaris baan ku jirnaa insha allahu haddii ilaahay idmo waxaan laga rajaynaynaa inaan helno ciddii waxaas geysatay
ciidamada booliska maamulka puntland ee gobolka mudug ayaa bilaabay howlgallo lagu baarayo sidii uu u dhacay qaraxii lagu dilay cali magafe waxaa kale oo warar aan ka helnay laamaha amniga ay sheegayaan inay jiraan dad loo qaqabtay ee qaraxii maantay uu ku geeriyooday sargaal ka tirsan ciidanka booliska maamulka puntland waxaana mas-uuliyadda dilka sargaalkaasi sheegtay kooxda al-shabaab oo dagaal xoogan uu kula jira maamulka puntland cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo